kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka brofesor cabdiweli maxamed cali gaas oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka puntland kadib markii uu doorashadii dhacday arbacadii kaga adkaaday cabdiraxmaan maxamed faroole haddaba isbeddelkan cusub ee puntland ka dhacay muxuu ka dhigan yahay xiriir noocee ah ayuuna maamulkan cusubi la yeelan karaa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba somalilan oo maamulka puntland ay kala dhexayso muran dhinaca dhulka ah arrimahaasi ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaana barnaamijkan ka qaybgelaya oo arrimahaasi ka doodaya cabdiqaadir faarax bootaan oo ka tirsan baarlamaanka puntland haatanna ku sugan magaalada garoowe siciid maxamed cilmi oo ka tirsan aqalka wakiilada ee somalilan oo isna jooga magaalada hargeysa iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasime ku-xigeenka macadka heritage oo haatan ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada ugu horreyna waxaan weydiiyey xildhibaanka puntland cabdiqaadir faarax bootaan inuu marka hore sharaxaad kooban ka bixiyo isbeddelka puntland ka dhacay toddobaadkan bal wuxuu isagu ku fasiri karo bismillahi raxmaan raxiim waa salaaman tahay ada v o a kujira dooda intada isbedelka puntland ka dhacay wuxuu ahaa mid la sugeeyey marka ugu horeysa maxaa yeelay puntland sidii loo dhisay sagaashan soodii ilaa iyo iminka maamuladii soo maray midnama rakaaban mid walba waktigiisa markii uu dhamaysto ayaa la bedelayay oo bulshada ayaa bedelaysay isagu ama ha rabo inuu ku noqdo ama yaanu rabin laakiin waxa weye dadka puntland ka go-an in aan qofna waktigii la siiyey in uusan ku rakaabanin marka isbedelkaas asa waxa weye mid la sugeeyey dawladaha maxaanku dariska iyo maxaanku yidhaahdaa sida somalilan oo kale haddee waxa weeye maamulkani maamul ku dhashay rabida dadka weeye waa maamul loo dhisay midnimada soomaaliya waa maamulka isku haya in aan soomaaliya aysan noqonin ummad kala bucda oo kala xiranta oo kala sheegata magacyo kaleeto oo kala duwan laakiin isugu timaa inay isugu timaado magaca soomaaliya laakiin dowlad goboleedyo ama dowlado maamulkooda u wadax banaan yahay ay abuurato oo marka isugu yimaado hanaanka federaalka marka waxa weeye waa waxaan filayaa mar haddii ay tahay puntland aasaaskii saa uu ku daceeyay iminkan siyaasadda ay ku socotaa ay sidaas tahay in ay darisyada oo dhan in ay u tahay maxaanku yidhaahdaa tusaale wanaagsan inay u tahay iyo iskaashi iyo elajir iyo is-hormeyna in ay hidilin doonto ayaan filaya insha allah waa tahay aad baad umahadsan tahay xildhibaan cabdiqaadir waxaan soo gelinaya cabdirashiid khaliif xaashi oo ku sugan magaalada toronto oo canada cabdirashiid haye waa mahadsan tahay runtii puntland haddii la fiiriyo doorashadii dhacday maalin ama laba ka hor dee dhinacana dad cusub baa la doortay cabdiweli baa la doortay siciidna xildhibaan siciidna hore baa guddoomiye loogu doortay haddana un sidii isugu barbar dhaceen ama soddon iyo labo iyo soddon iyo saddex xildhibaanada u ahaayeen codka u kala heleen waxaa la odhan karaa un dad badan oo kamidana xildhibaanada ama siyaasada ku jirana sidii hore ay wax ku socdeen bay rabeen laakiin runtii cabdiweli waa nin khibrad maamul oo hadda federaalkana si fiican usoo qaatay aqoon maamul iyo aqoon sarena leh runtii marka waxaa leeyahay ninkii ku habboonaa buu aniga ila yahay oo meeshaas kusoo baxay sababtoo ah dowladda federaalka iyo guud ahaan xaaladda gobolka geeska africa iyo xaaladda siyaasadda soomaaliya ee adduunka iyo wuxoo dhan waa ka dharagsan yahay waana soo nastay xoogaa hadda siyaasadda hal sano ama laba sano kasoo nastay marka waxaa is leeyahay meel hadda xoogaa wax fiican ka dhisan yihiin oo habaysan oo maamul iyo system ka jirna waa yimid marka fursad fiican oo puntland soo martaan isleeyahay isaga iyo siciid oo guddoomiyaha loo doortay iyo tiimka cusub oo yimidba aan soo geliyo xildhibaan siciid maxamed cilmi oo ka mid a xildhibaanada somalilan siciid somalilan kolley way ka hadashay isbeddelkan puntland ka dhacay oo waxay sheegtay in cidda puntland ay dooranayso ay soo dhoweynayaan adigu markaa siciid waxaad ka soo jeedaa gobollada sool iyo sanaag gobolladan puntland iyo somalilan ay ku muransan yihiin shakhsiyan adigu adigoo dareenkaaga cabiraya isbeddelka puntland ka dhacay aragtidaadu maxay tahay horta waa idin salaamayaa dhammaan qolada v o a iyo odayaasha kale ee leenka ku jiraba isbeddelkan caadiyan isbeddel kasta oo si nabada ku dhaca oo si dimuqraadiya ku dhaca oo ka dhaca mandaqadanaynu degannahay ee geeska africa meel kastoo ay tahay ba anagu waa soo dhaweynayna waa marka koowaad marka labaadna deegaankan puntland oo aanu deris nahay waxyaalo badan ayaa naga dhexeeya inuu si nabad ah isbedel uga dhaco si dimuqraadi ah oo muuqato oo furanna u dhaco dad aqoon leh oo la garanayo oo diblomaasiyadda dunidana la socdaana ay madax ka noqdaan waa soo dhaweyneynaa haddii laga tegi waayo waxaanuna rajayneynaa in haddii aan la yidhaahdo sidii odaygii waayeelka ah ee ka horreeyey ee madaxweyne toole uu arrimaha nabadgelyada iyo isu socodka labada deegaan ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo jamhuuriyadda somaliland oo ay dee noogu soo sarfayso gobolkan ee puntland sidii ay ahaan jirtay inaanay waxba iska bedelin nabadana iyo isu socodkana aanu wada ilaashano marka wax isbedela in xiriirkii hore uu ku yimaado ma filaysa adigu laba sababoodba fili mayno oo anigu xildhibaan ahaan rajayn maayo in dhibaato weyni nooga iman karto mid waa mid annaga nagu saabsan somaliland ahaan iyo awooddayeeda midna waa mid ku saabsan shaksiyan ninka madaxweynaha loo doortay hadda cabdiweli ta annaga nagu saabsan ee somaliland ku saabsan waxa weeye cabsi kama qabo ciidan ahaan iyo shacab ahaanba in nabadda somaliland ay wax weyn u dhimi karto iminka dolaad nagaga timaada dhinaca puntland ta ku saabsan cabdiweli de dhaqan ahaan waxaaba lagu ducaystaa ilaahow cadowgeyga cadowgeyga nin caqli badan ka dhig cabdigii weli waa nin mutacalima hadduu cadaawad xitaa samaynayo waxaan rajaynayaa inuu caqli ku dari doono oo waa nin garanaya diblomaasiyadda iyo xaaladda dalka soo jirta sidaa darteed mar labaad isagana ka rajayn mayno in waxyaalihii ka baxayay idaacadaha xilligii ay ku jireen ololaha in ay ficil isu bedeli doonaan oo mandaqada uu dagaal ka rigi doono sidaa darteed wax culays ah oo dhibaato ah oo aan hadda filanayno oo aan ka rajaynayno oo deg deg ah ma jiraan waa tahay waad waad mahadsan tahay waxaan soo gelinayaa xildhibaan cabdiqaadir faarax sida uu siciid sheegay ololihii inta lagu jiray musharaxiintu badanaa waxay ka hadlayeen dhinacyo badan madaxweynaha iminka la doortay ee cabdiwelina waxaa hadalladiisii ka mid ahaa markay noqoto dhinacan somalilan iyo gobolladan lagu muransan yahay in uu isku dayi doono oo barnaamijkiisu noqonayo inuu siyaasad ku eego laakiin haddii laga fursan waayo ay xoog maamulku kula kala wareegi doonaan somalilan dhulka ay somalilan haysato hadalladaasi ma hadallo ololaha keliya ku eeg baa mise waxaa noqon kara waxay noqon kartaa siyaasad iyo barnaamij maamulkanu doonaya inuu dhaqan geliyo horta marka ugu horeysa waxa laysku hayaa waxa weeye waa dhulka eol iyo sanad meelo kamid a waxa weye dhulka kan waxaa somalilan hadda ay ku sheeganaysaay wax kalena waxa weeye maamulka ingiriiska ayaa naga wada tegay isaga oo na wada haysta oo ismar baa ka xoroomay way ka wadaan meesha ingiriiska jooga xoog ku haysta dhulka kan intaan ingiriiska imaanin waxaa ka tali jiray ogaal iyo madax iyo saadiin baa ka tali jirtay meel walibana iyada ay ku tali jirtay cid cid haysaysayna ma jirto dowlad ka wada taliyaysana ma jirto saas darteed waxa weeye kuma sheegan karaan ingiriiskii baa nooga tegay horta waqooyi kuma sheegan kardo marka ugu horeysa soomaaliya markay burburtay qaran baa ka wada tali jiray meeshii la wada dhistay oo qaranka lagu ahaa markii dawladdii ay ka baxday oo meeshii ay maxaanku yidhahda faraxa faraxa ay ka baxday qarannimadii oo burbur yimid nin waliba wuxuu ku laabtay degaankii baa qof waliba ku laabtay marka degaankii uu ku laabtay meeshii uu doono iyo sidii doono wax uga dhisanaya puntland ayaa sool iyo sanaad wax ka dhisatay horta marka ugu horeysa dabadeedna waxay ahayd puntland goboladii kamid ahaa waa wax la ogyahay taas oo aan aan aan caalamka oo dhan ka warrabo wixii puntland ama soomaaliya siyaasadeeda faraha kula jira ama ka warraba ba waa la ogyahay taas waa qodobka kale cabdiweli si wanaagsan buu hadalkaas u dhigay madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaanu ka holinaynaa siyaasad baanu ka holinayna in aanu kaga gaaray si nabadgelyo ah dhulkaas sidii dhacanta puntland uga soo noqon lahaa waxa la yidhaahdo oo ka wanaagsanaana ma jiraan haddii ay dhacdo in siyaasadii la diido in lagu nabadgelyo in dhulka lagu hormeeyo xoog iyo sanaag haddii wixii kale oo laga badi waayo ama ay duruufta saamixi duruuftu ay ay ay ay khasabto haddee waa wax macquul ah oo imaan imaan karaya marka arrintaas iyada ah waxaa wanaagsan in xaqaa'iqa laga wara ina nin xoog kuma haysan karayo kastaala waa la socotaa wixii ka dhacay baabuur technica ayaa dad la nashay lagu kala sooyay qof baa weligeeda waa ogyahay nimanka saa sameeyey iyo maamulka sameeyey waxaad garta waxaad arkaysaa waddan ay kusoo duuleen inay tahay muwaadiniin ka tirsan iyada hadday tahay dadnay xukumo ay kala jareen dadka puntland wuu daawanayaa dhibkaas wuu daawanayaa usintaas dhacday wuu daawanayaa xaaladda ka taagan caradaas oo dhan marka sood iyo sanaag waa dhul puntland ka mid ah ma aha in lagu soo dhagaxadeeyo weli annagu ka puntlanaan dawladdii hadda ee cabdiraxmaan faroole iyo iyo dawladda hadda dhalatayba si nabadgelye ah oo wadahadal ah ayay doonaysaa inay dhulkaas xaaladiisa ay ay ay ay ku bilowdo oo oo ay oo wax looga qabto waa ta waad mahadsantahay waa meesha waa ta waa tahay siciid haye horta dee ugu horeyn wadaadka hadalkan hadda uu jeediyey ee ku saabsan xuduudihii ingiriiskii malaha waxaan filayaa malaha dee isaga laftigiisu inuu dib ugu noqdo xuduudda soomaaliyana uu ka sheekaynaya soomaaliya sideedaba xuduudda uu ka sheekaynaya uu leeyahay soomaaliya ay ku tahay soomaaliyadaa uu ka mid yahay isagu waa xuduuddii talyaanigu sameeyey xuduudda xuduudda kenya iyo soomaaliya udhexaysa labada dhinacba dad soomaaliyeed baa degan oo isku mid ah dhinaca kale etoobiya waxaa ku jira dad soomaaliyeed waxa maabka sida dan ugu yahay maabkan u haystaa maanta waxaan taawayn ka fikiro waxa weeye maabkii xilligii talyaaniga la sameeyey sidaa si leeg baa wadamada afrika oo dhan xuduudaheedu ay ku salaysan yihiin maabkii xilligii isticmaalka la sameeyey haddii qabiil ka fikirayo anigu reer laascaanood baan ahay waxaan ka tirsanahay dadka uu sheeganayo xildhibaan baan ka ahay golaha aniga keliya maaha siyaasiyiin fara badan isima leh dad mutacalimiina leh degaankan iminka laascaanood ee anigu kan tirsanahay oo degmadaydii weliba ah waxaanu ku joognaa ma aha xoog waxaanu ku joognaa xoog intaa kuma is joogi kartaa ma jirto waxaanu ku joognaa rabitaanka dadka ay rabaan tan uu ka hadlaya ee ku saabsan uu leeyahay dhibaataa la geystay adeer soomaalidu waxay tidhahdaa mayd maxaa ugu dambeeyey taa laftiisido soo maaha shalay dhibaatadii puntland ka geysatay kaleex ilaa iyo hadda waa arrin taagan dhaawaceedi taagan yahay dhaawacii qaar baanu halkan ku dhaynaa hargeysa cisbitaalka weyn dhaawac dhaawac baa noo yaala dadkii reer kaleex ee ciidamadii puntland halkaa ay ku dhibaateeyeen marka adeer arrinta xuduuddu soomaaliyada aad sheegaysaa sidan ma ahaateen haddii qaabkan qabaliga ah ee aad adigu wax u sheeganayso xuduudda lagu salaynayo waa tahay waayahay waad waad mahadsantahay siciid waxaan soo gelinaya cabdirashiid khaliif cabdiqaadir ikaad
somalilan ma mustacmaradii africa qaybsatay bay kamid tahay mustacmaradii qaybsatay africa oo kusoo duushay miyay kamid tahay maamulka iminka aa ka tirsan tahay su-aashaasaa kuweydiinaya iga suga waa tahay waad su-aashan awlaalaan ku jawaabay midda kale su-aasha labaan u kala qaadaya somalilan somalilan
aan kala helno sharciga ah xuduuduhu waxay ku dhisan yihiin africa oo dhan iyo adigu weliba tanaad sheeganayso ee soomaaliya waxay ku dhisan tahay xuduudihii uu sameeyey isticmaalka aan hadalka adeer dadkaygay oo gol waad og tahay shalay magaalada buuhoodle wixii mudaaharaad lagaaga samaynayay waad dhegaysanaysay madaxdii idinku sataraysay ka tirsanayd deegaankan sool oo uu kamid yahay cali ciise kelmadaha idin lahaayeen iyo digniinta idin siinayeen waad maqlaysay isimadii buuhood la joog joogay digniinta idin siinayeen adeer digniinta intaa la eg haddaad wax ku qaadan weydo oo ku garan weydo deegaanka puntland la yidhaahdo iyo deegaankan sool iyo sanaag aanay ra'yi ahaan is ogolayn waxaan qabaa inaad siyaasadda munaasibkoodiibay mariyeen dadka reer puntland waa tahay waaye ale in lagu duulo shacabka puntlandna ma ogolayn qof caqlina ma ogolayn wixii ku duulayna munaasibkoodii bay heleen waa tahay taasaa ka garan ka dhaca inay kaleex iyo beroba ay puntland tahay adeergacad waa tahay waad mahadsantihiin labadiinuba siciid iyo cabdiqaadir aan soo geliyo cabdirashiid khaliif cabdirashiid haddii aan ku soo geliyo adiga cabdiweli iyo tiimka cusub uu samaynayo ma kula tahay in ay qaadi karaan waddo ka duwan maamulkii hore oo ku aadan dhinacan gobolladan laysku haysto sida laga dhadhansan karo hadaladii hadda labada xildhibaan cabdulqaadir iyo siciid hadalka uu ay isugu celceliyeen ama u kala fikrad fogaayeen arrinta ku saabsan gobollada sool iyo sanaag sheega sheegashada ay sheeganayso somaliland iyo midda puntland ay sheeganayso iyo midda khaatumo oo labadooda dhexdooda ka hadlaysa oo dhahaysa midkoodna kama tirsanina gooni baa nahay ay ay sheeganayso runtii anigu waxaan isleeyahay sida hadda lagaba garan karo hadda hadalka yaraayo hadda labada nin akhyaarta oo linka ku jira siyaasiyiintu arrintan ma xaliyi karaan siyaasiyiintu sababtoo mid walba gar kooban oo isaga uu maaragtay baraahiinna u heli karo buu sheeganayaa marka waxaan isleeyahay haddii odayaasha dhaqanka iyo culimmada arrintaas ay soo galaan oo tala ku darsadaan arrintu waxay ka bixi kartaa hadalladan aada u kala fog iyo midi midi kutaaga iyo dad deegaanada iska soo jeeda oo saddexda dhinacba kaalin firfircoon ka cayaaraya runtii waxaa dhici karta garnaqsi noocaasa oo qoloba kasta garteeda ay naqsanayso inaysa siyaasiyiintu aysa xal gaari karin midba ku saabsanoo su-aashaada oo ah cabdiweli iyo dawladda maamulka hadda puntland u dhismay runtii cabdiweli waa nin aqoon-yahana weeye dadka deegaanadaas oo dadkii ku tirsanaa ay hadda saas saddex meelood oo kala duwan oo ka tirsan yihiin oo maaragtay ay meel walba fikrad adag lasoo taagan yihiin umalayn maayo intuu ciidan iyo hub qaatay inuu leeyahay waxaan soo xoreynayaa laascaanood ma umalaynayo arrintan waa arrin ciidan iyo dagaal iyo midi midi kutaag xal ku gaaraysa ma ahan waa arrin dadka deegaankana ay u baahan yihiin inay timahooda gees u xiirtaan soomaaliduna ay ay u arkaan in macnaha indhaha faraha laysu geliyo iyo waxyaabaha laisku khilaafsan yahay in lagu mashquulo inay uga fiican tahay inay waxyaabaha midayn kara iyo economic development ama horumar dhaqaale iyo waxbarasho si loo heli lahaa iyo sidii khayraadka ku duugan deegaanadaas kala duwan ilaa somaliland ilaa puntland ilaa dhinacaas laisku haysto waxaas haddii focuska la saaro dadku xoogaa caqligoodu wuxuu usoo noqonayaa maslaxadda laakiin haddii siyaasiyiin hal beel ka tirsan ay saddex aa kala xirato iyaguna dee dan midkoodna danihiisa gaari maayo dadka kale wax kala dhexeeyaan waxaa dhici karta colaad inay inay usii gudubto marka xoogaa waxaas leeya arrintan waa arrin u baahan gadaal in loo eego ee hadda si wax lagu wado xoogaa waa hab oo waa hab oo xoogaa indhaha faraha lasa gelinayo waktigaasna soomaalidu inay kasoo gudubto waayo oo loo gudbo maxaa xala maxaan u baahannahay maxaa naga naga maqan maxaan gaari karnaa wa tahay wa tahay waad mahadsantahay cabdirashiid aan ka gudubno haddaba haatan waxaan gudagelayaa bal xiriirka puntland iyo dhex mari kara dowladda dhexe sidaan la soconno maamulkii hadda puntland muddada soo hayay iyo dowladdii dhexeba waxaa ka dhexeeyey isqabqabsi badan oo aan macno sidaasi ku fadhin marka cabdiqaadir baan su-aashan weydiinayaa cabdiweli iyo tiimka cusub ee haatan isbeddelka puntland maadaama cabdiweli uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii kumeel gaarkee hore xaggaana uu yaqaano sida dowladda dhexe ay u shaqayso siduu u wajihi karaa marka in puntland iyo dowladda dhexe ay iskula jaan qaadaan oo puntlandna noqoto mid dowladdii dhexe ku xidhan lana shaqaysa haddana ka hoos shaqaysa marka ugu horeysa horta ka hoos shaqayn mayso puntland markii hore ayaa hore kugu sheegay dastuurkeedu wuxuu qorayaa intii aan hadda dee laga saarin bay ahayd dowladda federaalka intaa laga saaray ismilgaarnimada waxa weeyaan federaalku markii uu gobolada soomaaliya ka dhaliyo ka dhaliyo maamullo ka dhaliyo goboleedyo ah ayaa puntland waktigaa wixii ka horeeyay waxay ahaanaysaa dowlad madax banaan taas waxa weye heshiiskii ay la gashay hore ula gashay dowladda federaalka oo cabdiweli xataa ka horreysay cabdiwelina waa qofka ugu fara dhuudhuuban ugu fara dhuudhuuban oo arrintan aad ka hadlayso abuuri karaa maadaama uu ahaa prime ministerkii soomaaliyada aanu ka hadlayno dowladda federaalka ee soomaaliya marka waxaan isleeyahay cabdiweli aad bay ugu sahlan tahay inuu abuuro jawi wada shaqayn leh jawi kaashi ah jawi isxaqdhowr ah jawi midnimada soomaaliya horteedi karaa wa wa hagaag cabdirashiid haye waa hadalkaas xildhibaanka oo puntland waxay u dhaqmaysaa sidii dowlad madax banaan aada uma fahmin hadduu kala jeedo dee gobol ama maamul goboleed baan nahay oo wixii dee gobolkaas ku saabsan annaga wadayana hadda haddaba iyagaa wado oo lagumama hayo ama laguma haysto laakiin dawlad madax banaan baan u dhaqmaynaa ma sida somaliland oo kaleu kala jeedaa hadda ay somaliland dalbanayso ama sida jabuuti oo kale dawlad camal noocaas miyuu ka hadlaya ma fahmin laakiin waxyaaba badan oo aan sharciga dalka puntland u ogoleyn baa jiro oo maxaa la yidhahdaa jamhuuriyadda soomaaliya hadda maraykankii aa dual track policyga yiri waa ka baxnayo dawladdan aan la xiriireynayo hadda safaaradana ma furan karaan dalkana safaarada ma keeni karaan ama wax lamid a marka xoogaa in macnaha laisaga runtii lagu jamhuuriyadda soomaaliyeed markii la dhiso oo oo sharaf leh baa gobolada iyo degmooyinka soomaaliyeedna ay sharaf yeelanayaan cabdiwelina sida hadda walaalkii sheegay xildhibaanku cabdilqaadir waa nin wuxoo dhan fahamsan waaye marka waxaa meesha ka baxaysa marka saxiix waa jiraya gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinka iyo magaalooyinka iyo waxaas waana iska caadi waana caafimaad waxaa meesha un ka baxaya geed xoogaa maaragtay dhiiranaantii iyo iyo hal adeegii maxaa laha madaxweynihii hore ee faroole oo runtii wixii kumeel gaar ama madaxweyneyaashii federaalka ka jiray xoogaa isku dhacdhacahayeen
puntland markay aasaasay sagaashan iyo sideed halkan isla markayba dawladdu ay aasaasatay waxay ka furtay xafiiska guda heshiisiinka soomaaliya iyadaa hogaamisay waa wax ummadda oo dhani og tahay soomaaliya sidii federaal lagu gaarsiin lahaa iyo soomaaliya inay federal isugu tidcdo iyo soomaaliya midnimadeeda inaysan noqo hirgelinta waxay hirgelinaysayna miraheedii waa lahaa ha yeeshee dastuurkeeda aforaya oo dawladda federaalka ah heshiis kula gashay oo laisla ogyahay laisla ogolaaday inta dawladda soomaaliya ay ka hirgelinaysa federaal puntland inay u dhaqanto sidii dawlad madax banaan oo ay ay ayayadu ilaa dawlad federaal oo dhisan oo dhigaysan oo dadkii federaal gelisay oo goboladii iyo wixii abuurka abuurta ma jirto waa tahay laakiin cabdiqaadir bisha maxaa cabdiqaadir cabdiqaadir laakiin aan ku weydiiyo dowladda federaalka ee dhexe muqdisho dastuurkay ku dhaqmaysa kaad puntland ma aha dadku waxay ku heshiiyeen waa in federaal ay dowladdu tahay dowladda dhexe ay tahay la ogol yahay maamul goboleedyo puntlandna maamul goboleed soomaaliya ka jira ayay tahay sida la og yahay marka ma waxaad leedahay isbeddelkan cusub iyo cabdiweli tiimkiisu waxay ka shaqaynayaan in ay dowlad madax bannaan samaystaan oo ka go-an dowladdii dhexe maya marna kuma oranta iyada waxaan kuu sheegay dastuurka ayaa qoraya cabdiweli imis halkii soomaaliya horta ha isugu timaada federaal federaal markii meel walba laga dhaliyo dowlad goboleedyo waa la isu imaanayaa oo waa la dastuurkaas waa shaqaynaya laakiin iyadii oo aan meel laga dhisa jirin puntlandkii federaalka hogaamisay keligeed ha hoos tagta federaalkii oo federaalka ha u taliyo federaalka wixii ka dhexeeya oo wada tashi ah oo wada maxaanku yidhahda calaaqaad ah wax wada qabsi ah oo is-oko banaan ah waa gaar waa leeyahay marka federaal dasho dowlad goboleed iyo federaal dowlad puntland hadda puntland dowlada puntland baa la yidhahda waa laga saaray dowlad goboleed waxa ka dhexeeya waa la yaqaanaa dowladaha federaalka dowladda qaadata iyada iyo iyo dowlad dowladaha kale oo professionalska oo ay ay iyada hoos yimaada waxa ka dhexeeya waa la yaqaana markii dowladda wax dhisto ayaa puntland markaas labadeeda dowladda labada waa tahay waayahay waad waad mahadsantahay cabdiqaadir siciid intaanan u gudbin aan cabdirashiid ku soo celiyo cabdirashiid heshiiskan uu cabdiqaadir ka dhawaajinaya uu leeyahay puntland iyo dowladdii kumeel gaarku waxay galeen heshiis ah in puntland inta dowladda federaalku ay soo dhisaysa qaabkii federaalka inay dowlad madax bannaan noqoto waxaan u malaynayaa in heshiiskaasi markii horeba qaabkii lagu galay iyo sida lagu galay dadka qaarkood ayna ku wada qanacsanayn ma kula tahay mar haddii kana isbedel u dhashay in nidaam weji cusub ay labada dhinacba iminka abaarayaan mise waxay kula tahay inuun ay puntland ku qasbantahay maamulkan cusub inuu sii fuliyo wixii maamulkii hore uu sameynayay haddii dadku isku sanbanaan yihiin oo cuqdad iyo indhaha faraha iska gelin iyo waxaas aysa jirin runtii waxba layskuma diidano hadda puntland inay dowladdan muqdisho hadda ka dhisan waa dowlad iska tabaryar muqdishay way isku haysteen shabaab isku haysteen iyo southka hadda intay u badnayd marka dadkaas walaalaha oo soomaalida meesha jooga inay dee amnigana sii sugaan dadkana waxay khidmad u samayn karaan usii sameeyaan kuwa deegaanada kalena joogaan sameeyaan saas haddii loo fiiriyo laysma diidana haddiise laysku cirbinaayo oo laysku macnaha dee xujo ay tahay dowlad madax banaan baan nahay eragaas madax banaanidaas macnayaal waaweyn buu hadda xildhibaanku ku celceliyey maanta aada ugu celceliyey macnayaal waaweyn buu leeyahay oo midnimada aanu aanu macaaneyn marka waxaan isleeyahay wuxuu kaloo dadka puntland jooga ay u baahan yahay inay fahmaan dowladda federaalka ah oo hadda dhisan dowladdaasa federaal ah dowladdaasa puntland qeyb ka tahay xildhibaanadii ku leeyihiin tiro badan ra-iisul wasaarayaashii dalka imaanayo cabdiweli kamid ahaabay puntland kasoo jeeday iyo wasiiro waaweyn marka dowladdaasay qeyb ka yihiin oo federaalka waa dowladdaas dowladdaasayna puntland dhex joogtaa oo dadkii puntland ahaa ay ka tirsan yihiin cabdiwelina kamid ahaa taas horta waa in la xuso guud ahaanse waxaa isleeyahay mudkutaagtii hore meesha inay ka baxayso oo cabdiwelina yaqaano waxaa loo baahan waxaa loo baahan dadkan in loo services iyo khidmooyin iyo danahooda laga shaqeeyo wey marka waxaa isleeyahay taas xujo ma noqon doonto dastuuradana dowladda federaalna hadda waa dhisan tahay gobolada markay soo dhismaanna waa meesheeda iyo iyo iyo iyo wixii kaloo hadda dastuurka weyn xataa oo federaalka ka dhiman marka waxaa umaleya hadda xujooyinkii hore oo taagnaan jiray iyo kala shakigii iyo isfahm la-aantii inay yaraan doonto wixii ay duruufo iyo maamul iyo nidaam ku yimaadana way xallili karaan maa isleeyahay labada dhinaca dadka mas-uuliyiinta u ah waa tahay waad mahadsantahay cabdirashiid kelmadaan ku darsada taa taa lafteedaan kelmad ku darsada waa siciid waxaad moodaa labada oday waan dhegaysanayay hadalkooda waxaa ka dhadhamayaa waxaa fahmi karta somaliland oo keliya taa waxaan leeyahay isla qodobka puntland iyo somaliland puntland oo jamhuuriyadda soomaaliya ka tirsan iyo jamhuuriyadda somaliland qodobka rabshada dhex dhigay ee ay isku hayaan waxa weeye fikirka asaasiga ah ee puntland ku dhisan tahay ee ay doonayso soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya aan deriska nahayna in ay u qayb qaybsanto ayaa ah mid qabali ah taa qabaligiina waxay keenaysaa cunfi fara badan oo cid waliba inay tiraahdo anigu tayda anigaa ka talinaya oo gaar uga talinaya waa taa ta ay ku dhisan tahay ra'yiga puntland ka yimaada ee ah gobolada sool iyo sanaag sheegashadooda waxaan qabiyaanad ahayn qaab qabali ah in wax dadka loo ururiyo waxaan ahayn oo ku dhisan tahay ma jirto sidaa darteed sababta ay isu fahmi laayihiin ninka aqoon-yahanka ee hadda hadlaya iyo iyo xildhibaanka puntland waxa weeye dunta hoose ay ku samaysan tahay puntland baa ah in qaab casabi ah dadka loo googooriyo taasina mid federaalnimada u adeegeysa maaha federaalka ay doonaysa jamhuuriyadda soomaaliya mid u adeegeysa maaha waa mid keenaysa in dagaalo badan oo qabaliyay dhacaan waa mid keenaysa inay dib usoo noqdayso colaadii iyo hiirtaanyadii hore ee dhex martay dadkaas soomaaliyeed ee aan dariska nahay waa hagaag cabdiqaadir haye waxayar walaalaasa waxa weeye horta maak maaragtay in hadalka meelaysan lacayn lama mariyo midina meelaan xubinahay ma goys anigu marna maan odhan dowlad madax banaan baan sababta waxa weeye inay hadalka qofku yidhaahdo inay yidhaahda inuu suka wacin puntland way odhan kari waa madax banaan waxay ilaalinaysa midnimada soomaaliya puntland waxa ay tiri oo keliya oo dastuurkeeda ku qoran inta federaalku uu ka dhisay ka dhisayo maamulo iyo degmooyinkii iyo xeerki xeerkii kala xarida kala kala seexayay degmooyinka oo dhan oo federaal in xeerkii federaalka kala seexayay hanaankii degmooyinka iyo waxa oo dhan in puntland ay usii dhaqmayso sidii dawlad madax banaan sidii dawlad madax banaan intaa kaliya wey marka in la leexiyo ma aha nooca federaalka oo la qaadanayana puntland kaalin bay ku leedahay anigu xildhibaan baan hay iinku adigu yeersa xildhibaan baad igu yeeraysa dastuurka puntland baa laigu dhaafiyay mid federaal laguma dhahay su-aalan weydiiyo xildhibaan cabdiqaadir adoo raalli
xildhibaandhegeysancabdirashiidin yar cabdirashiidin yar ha dhamaysta tacaala ku dhashay oo berritood waa garanayaa in markii masiirada laga qaado uu garowa imaan doono ma aha inuu maxaanku yidhaahdaa sawaadla maha
waa tahay cabdirashiid haye su-aalka xildhibaanka aan weydiinaya cabdulqaadir waxa weeye gartay in lagugu dhaariyey xildhibaan dastuurka puntland ee midka federaalka ma aaminsan tahay oo isaga looyal mau tahay waxaan looyal rasmi a u noqonaya markii labada dastuur la iswaafajiyo oo puntland iyo iyo iyo federaalka dastuurka u yaal ka puntland baa horreeyey oo lahor oo lahor ogolaaday ma garatay markii baarlamaanku afeeyey xeerkaas federaalka markaas kabacdi ayaanu puntland iyo federaalku ay waxay iswaafaqsan yihiin ku heshiiye waa tahay waad mahadsantay sicid siciid baan doonaya inaan soo geliyo sicid somalilan iyo soomaaliya wadahadallaa u socday maamulka reer puntlandna uu qawatsanaa wadahadalladaasi cabdiweli iyo isbeddelkan cusuba puntland ka dhashay maxay kula tahay doorka ay ka ciyaari karaan wadahadallada somalilan oo haddana la filayo inay dib uga bilowdaan dalka turkiga maxay kula tahay door noocee buu cabdiweli ka ciyaari karaa malayn maayo in wax doorodi hadda puntland markii hore iyo hadda toona dee wax doorahoo gaar ah oo toos ah haddii aanay dee si gaar ah dawladda muqdisho intay muqdisho ugu tagaan aanay wax kala tagin wax gaar ah oo toos ah oo ay wadahadallada ku leeyihiin ma jirto ma qabo wax toos ah oo tii hore iyo kan toonna puntland xukuumadaheeda ay ku yeelan karaan wadahadalkaanu wada leenahay federaalka soomaaliya haye cabdirashiid haye runtii somalilan iyo soomaaliya hadday rabaan inay heshiiyaan waxay u baahan yihiin in si dee rasmiga loo heshiiyo oo aan laisxujeyn hadda gobollada sool iyo sanaag laisku haysto haddii la rabo in nabad ay ka dhacdo oo horumar ay gaarto oo khayraad laga soo saaro waa dadka deegaankaas degan oo hawsha ku mashquulsan oo xabadda wata inay heshiiyaan iyo somalilan inay heshiiyaan waayo oo ama puntland ha kasoo hadlayaan ama khaatumo ha kasoo hadlayaan laakiin xasan sheekh oo muqdisho joogaan la heshiiyana khaatumo kala heshiina puntland iyo dadkii khaatumo joogay oo khaatumaa samaysan ay dhahayn oo odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin iyo askar xabada wadatana la hadli maayo runtaas aniga waxaan u arkaa inaysa hawa yaraatee aysa xaqiiqada u dhaweyn haddii marka soomaali ama somalilan ha joogto ama puntland ha joogto ama federaal ha ahaatee haddii si rasmiya oo niyada ay rabaan inay u heshiiyaan waxay u baahan yihiin culamadooda iyo odayaashooda dhaqankana talada in wax laga siiyo dadka soomaaliyeed oo somalilan u dhashay ama reer khaatum ha ahaadaan ama reer sanak ha ahaadaan ama reer hargeysa iyo boorame iyo ha ahaadaan muqdisho jooga laftigooda talada waxbay ku leeyihiin oo jaamac yare iyo for example oo federalism aaminsan ama dad kaloo lamida oo waqooyiga oo shishe oo boorame ka yimid oo labaatan sano xamar dhahayay inna la goosto ma rabno ama inaan baxno ma rabno dadkaasoo dhan iyo somalilan inay is arkaan oo wada hadlaan oo isfahmaan bay u baahan yihiin waa tahay waad mahadsantahay cabdirashiid waa soo gabagabaynaya haddaba waxaan eegaynaa bal xalka sidaad u aragtaan cabdiqaadir aan bal jawaabta dhinaciisa u dambeeya haddaan siiyo cabdiqaadir profesor cabdiweli oo haatan madaxweyne loo doortay oo nala filayo inuu maamulkiisa soo dhiso maxay kula tahay adiga si kooban dhinaca hadalkaaga u dambeeya ahamiyadda koowaad maxay tahay inuu siiyo dawladda hadda puntland hogaaminaysa waxa ay qabanaysa waxaa ugu horeynaya inay abuurto jawi wadakashi guud oo ay isugu yimaadaan dadkii puntland wada dhistay runahaanta hadday isma ahaayeen iyo haddii ay maxaanku idhahdaa waxgarab ahaayeen iyo haddii ay siyaasiyiin ahaayeen intaba si loo xaqiijiyo midnimada puntland oo iminka weyda ah taas waa midaas midda labaadna waxa weeye waa amniga waataan lahaa qoriga inay dawladda ku tagi qoriga faafsan oo bulshada ku saafsan ku faafsan in dawladdu ay gacanta ku dhigto oo ay ayada u tariso qoriga aan qofka caadiga u tarin iyo in la dirtaaco xuduudaha puntland waxaa kale qodobka kaleyahay waxa weeye in la dhaqaalaha wadanka in kor loo qaado oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha oo dhan xoog loo in xoog loo qaado la abuuro shaqo abuur la sameeyo dabadeedna si horumar loo gaaro oo puntland ummadeeda loogu horteedo deweyn ay puntland ku naalloon karto inay dadka kale oo somaliland wax tarbaxday waa tahay waad mahadsan tahay siciid baan isna siinayaa hadalka dhinaciisa u dambeeya siciid adu somalilan baad ka tirsan tahay maamulkan cusub ee puntland xiriir noocee oo kii hore ka duwan ayuu ku wajihi karaa somalilan labaan u kala dhigaya midii waxa weeye ku saabsan inuu sii wado xiriirkii isu socodkee dadka iyo iyo tii ku saabsanayd ka wada shaqayntii amniga taa in aanu shuruud la gelin sideedii loo wado ta labaad in ay iskaga hadhaan oo meel iska dhigaan oo aanay waktiga iskaga qaadin dalkoodana ku qasin barnaamijyadii gudahooda ay ka qabsan lahaayeenna aanay ku hadlayn dooda ku saabsan gobolada sool iyo sanaag ee somalilan waad mahadsan tahay hadalka barnaamijka u dambeeya waxaan siinayaa cabdirashiid khaliif cabdirashiid doorashadan puntland waxay soo jiidatay dareen guud oo soomaalida iyo dadka puntlandba ah maxay tahay markaa rajada adigu aad ku qabto rofesor gaas inuu isbeddelkan cusub ee puntland uu ka faa'iideysan karo islamarkaana uu u abaari karo dhammaan howlaha horyaalla iyo ballanqaadyaduu sameeyey cabdiweli aada iyo aad baan ugu hor tahnideenhayaa marka hore marka labaadna kalsooni iyo rajo fiican baan ka qabaa sida siciid iyo cabdiqaadirba ay uga qabeen inuu runtii inuu wax kordhiyo oo wax wanaajiye maahna usan wax halliyn doonin anigu waxaan is leeyahay dad baa doortay degaan dhul weyn ah oo oo baahiyo kala duwan ee ka jirto horumar la-aan ee ka jirto shaqa la-aan ee ka jirto duruufo badan ay ka jiraan inuu run dadkii shaqa shaqadaas loo doortay iyo dadkaas waxay u doorteen iyo isagu wuxuu ballan qaaday ballanqaadyo badanna wuu sameeyey markuu ku jiray cambaynka inuu welibana dadka danyartaa oo ardada iyo dadka danyartaa inuu danahooda wakti badan geliyo oo mas-uuliyadda hadhow aakhirana la weydiin doono adduunkana lagu xisaabtami doono waa taas waaye ko laba waxaan qabaa siyaasi buu academic buu ahaa kadib siyaasi buu noqday haddana siyaasadiibu kusoo laabtay iyo waayo agarnimadeed waa leeyahay deganaan iyo iyo wanaagna anigu intaan dee golaha wasiirada ku wada jirnay waa ku aqaanay oo warku ra-isul wasaaraha ahaa runtii marka aada iyo aad baan waxaan ugu adkayn lahaa inuusan siyaasi noqon uu noqdo nin nin qarameed nin ummadeed inuu noqdo oo maslaxadda dadkan soomaaliyeed si u riixi lahaa afartaas sana ama shantaas sano uu haysto inuu waktigiisa u badangeliyo taa hadduu la yimaadeen run taarikhdan waa xusaysaa siyaasi culusna wuu noqon doonaa oo sida hadda cabdirasaaq xaaji xuseen iyo dadka la magac dhabo waxaa loogu magac dhabaa qaarkood inay xoogaa maslaxadda guud focuska saari jireen taa hadduu la yimaadaan waxaa isleeyahay siyaasadiisana waa usii jiri kartaa oo intaas goor ay usii laba qarxi kartaa hadduu laakiin siyaasi iska noqdo runtii un dee afartii sano ama shantii sano qaadanaa kadibna raggii hore meeshay mareen buu maraaya marka aada iyo aad iyo aad iyo aad baan uguna adkeyn lahaa ugana rajeynayaa inuu maslaxadda guud nin ku mintida oo waktigiis u badangeliya guud ahaan noqdo midaan loo idmaday oo dadkan hadda doortay ay ka sugayaanna inuu waxqabad iyo services ahna inuu wakti badan geliyo waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin cabdiqaadir faarax bootaan siciid maxamed cilmi iyo cabdirashiid khaliif xaashi saddexdiinaba aad baad u mahadsantihiin waktigiina iyo ka qaybgalka barnaamijkan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegayna isbeddelka dhinaca hoggaanka ee ka dhacay maamul goboleedka puntland barnaamijkanna waxaa ka qayb galay cabdiqaadir faarax bootaan oo ku sugan magaalada garowe kana tirsan baarlamaanka puntland siciid maxamed cilmi oo ka tirsan aqalka wakiilada ee somalilan kuna sugan magaalada hargeysa iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasime ku-xigeenka macadka heritage oo isaguna ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo